magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga daafuray koob loo qabtay sideed iyo toban kooxood koobkan ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee boosaaso iyo xiriirka kubadda cagta gobolka bari ku-xigeenka duqa magaalada boosaaso bashiir faarax saciid iyo xubnaha kale ee ka qayb galay ayaa bogaadiyey runtii farxad bay noo tahay maanta inaan kasoo qayb gallo furitaan koobkan oo loogu talagalay lix iyo tobanka laamood ee magaalada boosaaso oo ah koob isdhexgal dhalinyarada magaalada ah koob lagu muujinayo nabadda magaaladan koob lagu muujinayo xadaaradda iyo ilbaxnimada magaaladan ay leedahay waxaan u rajaynayaa sideed iyo tobanka kooxood ee ka qaybgelayaba insha allah inay soo bandhigaan ciyaar qurux badan ciyaar lagu yaqaanay dadka reer boosaaso iyo dhalinyarada magaalada boosaaso lagu yaqaanay inay soo bandhigaan ciyaar jihaynsa mustaqbalkooda ciyaar soo saarta jiilal iyo ciyaartooy aan horey u jirin soo saarta insha alla rajeynaya insha alla ilahi waxaan ka rajeynayaa inaan isugu nimaadno koobkan maanta waa furitaankiisa xiritaankiisa oo si qurux badan oo isdhexgal bulsho ka dhashay aynu isugu nimaadno kubadda waxaan ka faa'iidaynaa bulshadii inay wada shaqayso inay ammaankii waxway ka dhasho maanta waxaan halkaan isugu nimi furitaanka koobka xaafadaha magaalada boosaaso lix tobanka xaafadood iyo laba kooxood oo ka dhisa buuraha ee koobkaasoo iska kaashanayaan dowladda hoose magaalada boosaaso aan uga mahad celinaya maayarka magaalada boosaaso oo muddo lix sano ka bacdiya koobkan ugu dambaysa laba kun iyo sagaal iyo tobankii qabashadiisa oo lix sano kadib maayarka runtii aan uga mahad celinaya inuu dhalinyarada bahda ciyaaraha iyo xaafadaha gaar ahaan uu koobkan u qabto quruxda badan
dhalinyarada aan xaqa u yeelan ama fursadda u helin oo aan tartankan qaybta ka ahayna waxaan u bishaareynayna inuu reformkii jiro oo dhowaan kooxaha seera b seera c iyo seera aba la reform garayn doono inay tartamo badani ay maaragtay kaabigayna kusoo hayaaneen tanina waxa weye waa gogol xaar waana insha allahu biidnillahi karim waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa dhammaan gobollada puntland in ay mar ka wada curato kubad iyo isdhexgal iyo ciyaaris tartankan ayaa qayb ka qaadan doona isdhexgalka dhalinyarada